aw calaa sucuudi shajaratin geed koriddeed ayuu ku dirqiyey fazariqa markaasuu ka siibtay fa maata dabeedna waa dhintay fa shibhu camdin buu noqon waqiila waxaa yidhi camdin buu noqonaya aw calaa qatli nafsihi ayuu ku dirqiyey falaa qisaasa qisaasi ma jirta filafari haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay haddii uu ku dirqiyo inuu geed koro calaa sacuudi shajara geed koridii ama ceelkaa ku dhaadhac buu yidhi qasab ama geeddaa koro ama ceelhaa ku dhaadhac fazariqa dabeedna geedkii ayuu ka siibay ninkii madaxu dhulka ku horraysiiyo famaata waa dhintay fa shibu camdi kaasi wuxuu noqonayaa shibu camdi maxaa yeelay dee dilka umuu qasdiin kan wax qasbayey tolkii ayuunbaa diyadii lagu leeyahay qiil baa wuxuu leeyahay huwa camdun camdi buu noqonayaa waxaana la yidhaha qiilkaasi wej muxaqiqa maaha e waa ra'yi khazaali un leeyahay markaa qisaastii dee waxay ku waajibaysaa buu isagu leeyahay mukriha kaa wax qasbay isaga ayaa dilkiisa sababay dabeedna wuxuu shabahay isagoo dee leeahay toogti oo kale weliba qowlkan camdiga odhanaya waxaa usii qayda in geeddaasi ay tahay dee mid inta badan laga murucsado haddiise geeddu geed iska caadi oon laga siiban ay tahay qowlkan camdiguma imanayo aw calaa qatli nafsi akrahahu calaa qatli nafsi naftiisa inuu dilo ayuu ku dirqay wuxuu ihi nafda qudha iska jar haddii kale anaa kaa jaraya iska nacas buu haayo dabeedna waa iska jaray falaa qisaasa calayhi wax qisaas oo lagu leeyahay kan wax qasbay ma jira filadari haddaan qabano maxaa yeelay dee ikraahba maaha xaqiiq ahaan maxaa yeelay waxaa midoobay dee shaygii la farayay shaygii lagu cabsiinayey mar hadduu adigu ama hadda adigu isdi anaa kudi adigu inuu dila ilaabay ahayd ee mar hadduu isaga isdilay dee ninkani inuu mukhtaar kaanahu mukhtaaru yaho isagu uu doortay ayay ka dhigan tahay adhar baynu leeyahy isagu haaniga adharka ka horjeeda wuxuu leeyahay war may waa waajibaya qisaas baa lagu leeyahayo dee cid kale dilkeeda markuu ku ikraahay oo kale ayuunbay masaladu noqonaysaa buuli walow qaala hadduu idhahdo iqtulnii idil wa ilaa haddii kale qataltuka anaa ku dilaya faqatalahu waa dilay falmadhabu laa qisaasa wax qisaas la yidhahaa ma jirto waladharuna laa diyata diya ma jirto walow qaala haddii la iqtul zaydan dil aw camran ama camr ninka la yidhaahdo dil falaysa biikraahin kaasi ikraah ma aha waxau sheeku leeyahay haddii uu ninkii wax dirqinayay yidhaahdo war aniga idil buuli haddaad idili weydo anaa ku dili adiga dee wuxu hi intaanu ku dilina daba adu kaga horreeyo faqatalow wuu dilay dabeed falmadhabu madhab laa qisaasa hortu ninkaa wax dilay qisaas laguma leh maxaa yeelay waxay leeyihiin idankan iyo ogolaanshahan ayaa shubha xadkii ka reebaysa ah marka madhabka dariiqa kale markaa ka hor jeedaana laba qowl ayuu isaguna usii kala baxayaa oo qowlka labaad wuxuu leeyahay qisaas ayaa waajibaysa oo dee dilka idan laguma banneeyo dilka idan laguma banneeye ninka waa la qisaasayaa buu leeyahay waladhar adharkuna waxa weeye inagoo qowlkii ku soconna cadamulqisaaska madhabka cadamulqisaaska inagoo ku soconna adhar waxa weeye laadiya inaan wax diyaahina jirin oo magna ma leh oo hal adhar qowlkan mag la-aantuna wuxuu ku binaysan yahay diyadu waxay leeyihiin ninkan la dilay ayay u sugantaa oo ay milkigiisa gasa gashaa fii aakhiri juz-in min xayaatih jusga ugu dambeeya ama neefsooyinka ugu dambeeya ayay magtu milkigiisa soo gashaa markay milkigiisa soo gashaa bay dabeedna uga wareegtaa markay nafdu ka wada baxdana warasadiisay u wareegtaa sidaas ayay yidhahdeen markaasaa daraaddeed baa magta looga bixiyaa wixii dardaaran ahaa iyo daymankii iyo waxyaalaha looga bixiyaa hadday ibtidaa'anba warasadu iska yeelan lahayd dee saa may ahaateen adharka qowlka ka hor jeedaa wuxuu leeyahy diyadu way waajibaysaa idankaasina waxba ma raadaynayo waxaanay qowlkaasi ku dhisan yahay diyada qofka maqtuulkaahi markaba warasada ayay u wareegaysaa ee waxba milkigiisa soo geli mayso ee ibtidaa'anba warasada ayay caqiba halaaki maqtuul ayay warasada u wareegaysaa marka waa u waajibaysaa bay leeyihin qowlkaa horena wuxuu leeyahay wuxuu isagu yeeshay oo dee riday bay ahayd kana waxay leeyihin maya maba yeelanin isagu e markuu dhintay bay warasadiisu yeelatay halkaasaa khilaafku ku kala orooraya hadduu yidhaahdo dee mukrah waxaa la odhanayaa qofka lagu xambaaray mid mucayan ah dilkii ee meel uu u weydaartana aan lahayn masalan haddii uu shaksi yidhaahdo waar ninkaa hebel la yidhaha soo dil ama hebel ninka la yidhaha soo dil haddaad labadaa mid uu soo dili weyda adaan ku dilayaa falaysa biikraahin xaqiiq ahaan ikraah ma aha oo hadduu mid ka mida labadoodii dilo wuxuu noqonayaa nin doortay dilkiisa oo isagaa la qisaasaya kii wax amray dee dembi mooye wax kale laguma laha markaa culimada qaarkood baa waxay yidhaahdeen qaadi alxusein oo kale waa ikraah maxaa yeelay mar haddaanu ninkii ka fakanaynin dee labadan miduu dila mooye mar haddaanu dilkii ka baxsanaynin dee waa muljaco ninkaasi waa nin la qasbay weeyaan sirajudiin albulqinina hadalkaa ugu tasxiixiy faslun fi ljinaayati min itnayni fasalkan wuxuu inooga hadlayaa bal waxyeelladii oo laba ruux ka wada timi waxyeelladii oo laba ruux ka wada timi ayuu halkan ama laba mubaasharo oo kulmay ayuu inooga hadlaya wujida idaa wujida marka la helo min shaksayni laba qof macan mar ayaa laga wada helay ficlaani laba fal mushiqaani oo nafta wada bixiya mudafifaani oo ruuxda bixideedana dedejiya wadaalika mihaalka xasin waa waxa weeyaan qoorgoyniyo waqadin dhexka kala jarid ow ama laa mudafifayn may ahayn laba ruuxda bixideeda dedejiye may ahayn wadaalika mihaalka qaطci cudweyni waa laba xubin jaridood faqaatilaani labadaasi waxay noqonayaan laba qaatil waxau sheekhu yidhi haddii laba shaksi laga wada helo macan hal mar baa laga wada helay ficlaani laba fal baa laga wada helay labadaa falna laba sifay leyna waa mushiqaani mudafifaan mushiqaan weeyaanoo waa laba ruuxda bixiya mid waliba hadduu keliyoobo nafta waa ka saari lahaa waana mudafifaanoo waa qaar iyaguna dilka dedejiyo oo aanu qofku ka kicina markaba u dhinto oo waa maxay ka xazin waqadin xazigu waa qoorgoyn iyo dhex ka kala jarid dee ninkii oo halkaa jiifa ayuunbaa hal mar midna seefun qoorta kaga dhuftay midna dhexdoon laba kaga kala jaray waana hal mar bay ku wada dhufteen markaa labadii ficil waa mushiqaan oo dee dhexdoo laga kala jarana nafta waa bixisaa qoortoo laga jara nafta waa bixisaa waana mudafifaano musricaan lilqatli weyan labaduba oo dee midna in badan laba sii noolaado aw ama laa mudafifayn may ahaanin laba ficil oo dilka dedejiya may ahaanin waa maxay ka qaطci cudweyn laba xubnood mid baa midigtaa jaray oo la baxay kii kalena bidixda ayuu goostay labadiibaa dabeetana siu dhayga hawda u hayay ayuu ninka u dhintay faqaatilaani labadaasi waa laba qaatil laba dilo weeye qisaas baa ku waajibaysa haddii qisaastaa laga cafiyana diyadii ayaa waajibaysa oo sababtiisii ayaa laga hayaa macan baynu nidhi mar ee hadday muratab yahay ficilkoodaasi sheekhu isaga inoo sheegi doonaa mudafifaankana hadduu midi mudafif yahay ka kale aanu ahayn kaa mudafifka dilkiisu yahay unbaa qaatilkii noqonayo isagaa taana inoo sheegi doonaa wain anhaahu hadduu gaadhsiiyo rajulun nin ilaa xarakati madbuuxin shay la gowracay xarakadii oo kale u gaadhsiiyey oo xarakatu madbuux masee lagu suuraysanayaa bian lam yabqa waa inaanu hadhin ibsaarun arag iyo wa nudqun hadal iyo wa xarakatu ikhtiyaar ikhtiyaarku intaba wuu yaallaa ibsaaru ikhtiyaarin wa nudqu ikhtiyaarin wa xarakatu ikhtiyaar ma laha arag ikhtiyaara iyo hadal ikhtiyaara iyo xarake ikhtiyaara uma jana aakharu isagoo ninkii xaaladdaa maray inuu mid kale la dulbaxay falwalu qaatilu weeye wayucazaru haani ka labaadna waa la tacziil ee wain jana haani ka labaad hadduu wax yeelayo qabla alinhaa'i ilayhaa xaaladda intaan la gaadhsiinin bal waad eegaye fain dafafa haddii uu ka labaad dedejiyo oo ficilkiisu mudaafifku yahay wadaalika mihaalka xazin oo bacda jurxin aba waayaane fahaanii qaatilun weeye wa cala alawalina bisaslcudwi baa lagu leeyahy ow maalun baa lagu leeyahy bixasabi lxaali hadba xaaladdu siday tahay wailaa haddii kale faqaatilaani labadooduba laba qaatil bay noqonayaan waxau sheekhu leeyahay labada ficil ayaa waxaynu hi macan waa inay wada yihiin labada ficil macan ma wada aha mar ma wada ahay waa muratab labada ficil labada nin baa midkood anhaa rajulan anhaa rajulun dee shaksan buu ilaa xarakati madbuux mid baa wuxuu gaadhsiiyey shay la gowracay dhaqdhaqaaqii oo kale shay la gowracay dhaqdhaqaaqiisii oo kale u gaadhsiiyey oo shayga la gowracay dhaqdhaqaaqiisu waa cankee masalan waxaanu lahayn arag iyo hadal iyo dhaqdhaqaaq ikhtiyaar ah isagu iskii u dhaqdha ikhtiyaarkiisa u dhaqdhaqaaqayo deefku marka la gowraco dee waa qayliyaa waana dhaqdhaqaaqaa laakiin wax ikhtiyaara maaha ee waa wax rafad iyo nafda iyo kulaylkaasi unu ka keeno marka wax waa eegayaayo eegani eeg ikhtiyaarah oo usaa wuxuu jalleecaya maahe waa mid uun rafada markaa xaaladdaa xarakatu madbuux mid la gowracay xarakadii buu gaadhsiiyey oo ah inaanu hadhin xaaladda aanu ku hadhin weeye ibsaarun wa nudqun wa xarakatu ikhtiyaar waa arag iyo hadal iyo dhaqlaaq ikhtiyaara iyadoo miduu halkaa ninka gaadhsiiyey ayuunbuu mid kale yimi oo uma janaa aakharu mid kalea waxyeello u geystay masalan gacan buu jaray waxaan leeyahy mid baa waxyeello u geystay falawalu ka hore ee isagu xaaladdaa gaadhsiiyey qaatilun waa mid dilay isagaa qisaastii lagu leeyahayoo dee xaalat almowt buu gaadhsiiyey wa yucazaru haani ka labaadna waa la tacsiirayaaye xarakatu madbuux qofka maraya waxyeeleeyey maxaa yeele isagu wuxuu hadkiyey ama yani meel kaga dhacay maydka xurmadiisii nin maydooba kafan lagu sidood gacan goosato kalunbuu ka dhigan yahay jeelka geeyun baa la odhan wain jana haani haddaba ka labaad ayaa waxyeelada u geystay qabla alinhaa'i ilayha qabla alinhaa'i intaanu gaadhsiinin ilayha ilaa xarakati madbuuc waxyeello wuu u geystay laakiin waxyeeladaasi may gaadhsiinin xarakatu madbuuc oo masalan caadi buu wuxuu arkaya caadi ikhtiyaarkiisu u hadlaya ikhtiyaarkii buu u dhaqdhaqaaqaya xaaladdaa muu gaadhsiinin markay halkaa marayso ka dambaad haddana falkiisa eegaysaa fain dafafa ka labaad ficilka uu la yimi ee uu la yimi ninka aan xarakatu madbuux la gaadhsiinin hadduu mudafif yahay ka xazin bacda jurxin isagoo jaraaxo horeo masalan dee meelaha kelida jaa'ife iyo wax ku qabay ayuunbuu laba u kala jaray fa haani ka labaad qaatilun ka labaad baa qaatil noqonaya isagaa qisaastii lagu leeyahy maxaa yeelay jaraaxadu dee saraaye ayay wax ku dishaa dee qoortanuu ka jaraynaa kaxasin maa qoorgoyntii qoorgoyntaasina raadkii saraayadaas iyada ayaa jartay waaya kii labaad markuu qaatil noqday kii horena waxyeello geystay waxaan nidhi mar hadday mudafifo noqotay ka labaad waxyeeladiisii qisaastii ka labaad baa lagu leeyy kii hore maxaa lagu yeelanaya wacala lawali kii hore qisaasulcudwi xubinkii isagu uu waxyeeleeyey hadduu masalan gacan jaray gacantii baa laga doonayaa qisaasteedii ow maalun maal ayaa laga doonaya bixasabilxaali hadba xaaladdu siday tahay hadday camdi tahayna waa la qisaasi xubinkiisii haddii ay khata tahayna maal baa laga doonaya wa ilaa haddii kale wa ilaase xaggee socotaa ficilka labaad mudafif maaha ka labaad ficilkiisu mudafif maaha masalan kaa hore isagoo gacan jaray ayuunbuu kan dambale ula yimi oo isna gacantii kalu jaray maxay markaa noqonayaan qofkii dabeedna sidaasuu ku dhintay marka waxaa la odhanaya qofkaasi wuxuu dhintay bisiraayat alqatcayn labadaa la gooyey siraayadoodii buu dhintay oo faqaatilaani labadooduba laba dilo weeyaan mar hadday laba dilo yihiinna dee iyaga ayaa laga doonayaa qisaastii iyagaa la qisaasaya haddii kalena dee la cafiyana maalkii un baa laga doonaya walow qatala hadduu dilo mariidan mid xanuunsanaya oo fi nasci ku sugan xilligii ruucdaba laga siibi lahaa wa cayshuna cayshu madbuuxun weeye noloshiisa waa nolol mid la gowracay oo kale wajabal qisaasu qisaas ayaa waajibaya waxau sheekhu leeyahay nin baa wuxuu dilay nin xanuunsanayo oo fi nasci naftiiba laga gurayo oy halkaa kaga meeraysanayso cunaha wa cayshu caysha madbuux ninkaa noloshiisuna dee waa mid la gowracay oo kale noloshiio arag iyo hadal iyo dhaqdhaqaaq ikhtiyaara waa kala tageen wajaba biqatlihi kaa dilkiisa alqisaasu ninkii dilay hala qisaasa baa la leeyahy maxaa yeelay dee waxa le inuu noolaadaa la arkaa ila inagu ilaahay ugamaynaan imanine mawdkiisuna kayr muxaqiq buu ahaa marka waa la qisaasayaa faslu fi arkaani alqisaasi fi nafs halka wuxuu sheekhu inooga hadlayaa bal qisaastu arkaantay leedahay weliba qisaastaasina waa qisaasta xagga nafta qisaasta xagga xubnaha gadaal buu inooga sheegi doonaa arkaantaasina waa saddexoo waa qatli iyo qaatil iyo maqtuul ama qatiil waa qatli waa dil dilkaasoo inuu u shardinay inuu camdi dulmi ay yahay camdi cudwaana inuu yahay inuu u camdiyo isla markaa dee cudwaanna yahay qaatil iyo qatiil na isagaa inooga hadli doona iyo masalan bal qof uu si u malaynayey oo uu dilay oo dabeedna siduu u malaynayay si aan ahayn ka soo baxday qatala ilaa qatala markuu dilo musliman buu dilay danna uu malaynaya kufraw gaalnimadiisa bidaarilxarb daarulxarbi ayaanu ku dilay laa qisaasa qisaas ninkaa laguma le wakadaa laa diyata diyana laguma le fil adhari haddaan qabo aw bidaarilislaami buu ku dilay wajabaa way waajibayaan wa fi lqisaasina qowlun baa ku sugan waxau sheekhu leeyahay hadduu ninku dilo nin muslimuu dilay danna kufrahu ninkanna wuxuu malaynayay gaalnimadiisa dee masalan nin gaal oo weliba muxaarib ah gaalnimo keliya maaha e gaal muxaarib ahoo dagaal inaga dhexeeyo dee isla soo hoolmeenay show dhowr dagaal isku arkeen ayuunbuu ku arkay bidaari lxarb daarulxarbigii nimankii aan dagaalamaynay daartoodii ayuu ku dilay masalan dee isagoo iska dhex joogo ilaahyadoodii iyo waxoodii weyneynaya ama dee zayigoodii iyo say isaga labis isaga labisan ayuu arko dee waa kaga soo jaray markii uu dilay ayaa dabeedna muslim buu ku caddaaday laa qisaasa hortuu ninkaa wax dilay qisaas laguma laho oo dee cudurdaar daahira ayaa muuqda wakadaa laa diyata fi ladhar magna male wax mag la yidhaahdana male muxuu u yeelan waaye isaga ayaa xurmadii nafdiisa ridayoo dee markuu daarulxarbi iyo nimankaan ishaynay markuu daartoodii iska deg uu ku nagaaday isagaa xurmadii nafdiisa riday daartaasina dee daarulibaaxay ahaydoo nimanka aan ishayno dee waxooduba xalaal baynoo ahay aaniga waxaynu nidhi laa diyata fi ladhar bayn xagga qisaasta khilaaf kuma jiro waa jazman laakiin xagga diyadaa khilaaf ku jiraayo taanigu wuxuu leeyahay diyadii way waajibaysaa diyadu maca shubha waa sugmi jirtay kafaara iyadu waa sugmaysaaye diyadiina waa waajibaysaa bay leeyihin aw bidaari lislaami aw qatala amaa wuu dilay ninkaa bidaari lislaam ninkanuu muxaaribka gaalka muxaaribka u malaynayey ayaa wuxuu ku dilay daarulxarbi iyo dhulkoodii ma ahae waa daarulislaam isagoo ina dhex joogu dilay wajabaa qisaastii iyo diyadiiba waa waajibayaan dee labadooduna marba waajibaane calaa sabiili lbedel qisaas baa waajibay oo diyaduna bedel bay ka noqon maxaa yeelay dee qofku hadduu daarulislaam joogo daahirka xaalkiisu waa alcisma inuu dhowran yahay weeye ka qofkan isagaa tacadiga iyo xadgudubka sameeyey wa fi lqisaasi qowlun qisaasta qowl baa ku sugan buu leeyahay macnaha qofka dilay miduu u malaynayay gaal muxaariba daarulislaam ku dilay qisaastiisa qowl baa ku sugan odhanaya bicadami wujuubihi inaan waajib ahayn mardu xarbi ku ogaa maxaa yeelay isaga ayaa dee xurmadii nafdiisa dilo mar hadduu qaabkii hay-adii gaalada ku yimi isaga ayaa naf xurmadii nafdiisa soo qisaasi ma jirta oo qowlkaasi leeyihi ow man mid ayuu dilay hada wuu ku ogaa murtadan ow ama dhimiyan ow ama cabdan buu ku ogaa ow ama danna wuxuu malaynaya qaatila abiihi abihi kii dilay inuu yahay fabaana khilaafuhu baa caddaaday falmadhabu wujuubu lqisaas waa in qisaasi waajibayso waxau sheeku leeyahay wuxuu dilay miduu ku ogaa murtad miduu ogaa inuu diinta iyo ilaahay iyo malaa'igtaba caayay cayuunbuu ka soo arbaxo qoryo xalay waa kii buu ilo qudhuu ka jaray ow dhimiyan ama dee gaal dimiya waayo kuwa aan cashuurta iyo wax ka qaadnay inagu dhex nool ow cabdan ama addoon miduu dhimi ko murtad ku ogaa ama dhimi ama addoon ku ogaa ow man danaw qaatil abi wallahi kaasi waa kii aabbaha dilay buu waa kaga soo qaday fabaana khilaafu khilaafu maa dan wuxuu malaynaya waxaan ahayn baa ka soo baxay murtadkii hadduu inuu murtadkii usiiye waa tii ashaadi loo qabto islaamiy baa la yidhi markuu u malaynayay dhimigana dee wuu islaamay baa la yidhi markuu addoonka u malay wuu xoroobay baa la yidhi haddaad moysay kii aabbaha dilay ma aha baa la yidhi oo sidiisaan ahayn baa caddaatay falmadhabu wujuub alqisaas qisaas inay waajibayso wey marka madhab waxa weeye inay qisaasi ku waajibayso oo waxaan la fiirin ama la eegi uun nafsul amarka siday ka noqotay xayla waa dil oo camdi oo cudwaana shayga malaha la yidhahna dilka ma banneeyo dee dhimiga iyo addoonka iyana dee mama bannaanayn dilkood murtadkana dee imaamka ayaa lahaa walow daraba hadduu garaaco mariidla nin xanuunsan ayuu garaaco jahila maradahu xanuunkiisa uu ka jaahilya darban garaac ayuu garaacay yaqtululmariida habbuu ka dilaya wajabal qisaas baa waajibaya waqiila waxaa ilaa ma waajibayo waxau sheeku leeyahay nin baa wuxuu garaacay nin xanuunsanaya xanuunkiisanna waa ka jaahil ahaa oo ninka show dee tiiba iyo waxbaa hayo ninku waa nin il daran dee ulunbuu dabada u qabta garaacaasina waa garaac yaqtululmariida nin xanuunsanayo xanuunkaasoo kale hayo waa garaac dilaya laakiin mid saxiixa aan dilaynin ninkii sidii buu ku dhintay jabal qisaasu qisaas ayaa ku waajibaya kaa wax garaacay maxaa yeelay dee xanuunkiisa ka jaahilnimada uu ka jaahiliya u bannayn maysa inuu dhawda ka saaro waqiila laa qiil baa wuxuu le ma qisaasi ma waajibayso maxaa yeelay waxaanuu la yimid dee wax agtiisa muhligo uu halaagaya ma aha laba masale ayaa halaa ku jira oo labaduba khilaaf la-aan dee qisaas waajibinaya jahila baynu dheh hadduu og yahay ninkan inuu xanuunsanayo qisaasta qadcan ahaanba waa waajibaysa yaqtululmariida baynu dheh hadduu yaqtulu saxiixa yahay kafayooba hadduu waxaan wax dilaya yahay ayana qisaasti waa waajibaysa qacan wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa liwujuubi lqisaasi qisaasta waajibitaankeeda fi lqatiili kala dila islaaman baa loo shardiyaa ow ammaanu fa yuhdaru waa la hadul yeelayaa alxarbiyu iyo walmurtaddu wamanka calayhi qisaasun ay tahay ka kayrihi buu la mid yahay wazaani lmuxsinu kii zinaysee muxsinka ahaa in almuxsan wazaani lmuxsan in qatalahu hadduu dilo dimiyun qutila waa loo dilay oo muslimun baa dilay falaa loo dili maayo fil asaxi haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay halkaa qatligii ayaynu kaga soo baxnay arkaantii halkana kii maqtuulka ahaa ayuu shuruuddiisii inooga gelayaa oo shuruuddaa waxaa ka mid a macsuum inuu yahay mid la dhowray marka wuxuu sheekhu leeyay markay qisaasi waajibayso ama magi kan la dilay ay ka waajibayso waxaa la shardiya inuu islaam yahay kow umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah waxaa la faray baa rasuulku yihi inaan dadka la dagaalamo intay ka odhanayaan laa ilaha illa allah faidaa qaaluuhaa laa ilaha illa markay yidhaahdaan casabuu minii dimaahum wa amwaalahum ilaa bixaqiha way iga ilaaliyeen dhiiggood iyo maalkoodiiba xaqa islaamka mooyaane aw ammaanun ama ammaan waa inuu leeyahay oo caqdu dhima ama cahdi ama ammaan mujaradi waa inuu jiraa masele haddii dee jizye laga qaadayo ama haddii dee aynu ballan lahayn iyo cahdi ama haddii ammaan mujarad ahun inoogu soo galay dee isna waxba loo geysan maayo qaatilu ladiina laa yuminuuna billaahi ayadoo aakhirka waxayd xataa yucdu ljizya intay jizyada ka bixinayaan wain axadu min almushrikiina stajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah magangeli baa layihi dabeetana halkii uu ku aamin noqonayay gaadhsii marka islaamna uu ammaanun baa loo shardiyaa haddaynu saan idhi fayuhdaru lxarbiyu gaalka xarbiga ah ee xabaddu isugu keen jirto haddii la dilo waa la hadru yeeli walmurtadu ka ridoobay ee ama diinta ama ilaahay ama malaa'igta caayay qadasaatulislaam caayay waa la hadru yeeli isna haddii la dilo waxayla ilaahay wuxuu ihi faqtulu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum nimankaa mushrikiinta ee dagaalamaysaan meel kastoo kusoo gaadhaan baa ku dhaka jira murtadkana rasuulku wuxu uhi man badela diinahu faqtuluuhu ninka diintiisa bedela ku dhaka jara haddaba wuxuu sheekhu leeyahy waman calayhi qisaasun qofka qisaas lagu leeyahay masele qofka qof dilay isagu ma macsuum ba mise waa muhadar qofkii qof buu dilay marka muxuu noqonayaa qofkaasi macsuum weeye qof la yidhahdiyo calaa kayri lmustaxiq mustaxiqii kii mutay ee kaa u dilay dilkiisa lahaa mooye cid kale uu ka dhowran yahay nin buu dilay oo anna waan kaga soo qaadayaa uun ma soconayso marka ka kayrihi waman calayhi qisaasun ka kayrihi buu la mid yahy mid aan qisaas lagu lahayn oo kale ciddii mudatay qisaasta cid aan hayn hadday disho waa loo dili waman qutila madluman faqad jacala liwaliyi sulطaana ilahay wuxu uhi qofka dulmi lagu dilo weligiisa awood baanu siinay cid kaloo awood loo siiyey ma jire waa kaa la dilay weligiisii un wazani lmuxsin muxsan qofka isagoo guur hore soo maray haddana zinaystay xuunkiisu muxuu noqon in qatalahu dimiyun hadduu mid gaalada aan jizyadii cashuurta ka qaadnaa dilo qutila bihi waa loo dili maxaa yeele isaga dee cid uma diranin ow muslimun mid kaloo muslimaa dilay waxaasuu sameeyey baa la yidhi nin qiiraysanun baa adkaysan waayo waa kaga soo qaadiba falaa loo dili maayo kaafila sax haddaan qabanno maxaa yeele dee xaqii ilaahay buu oofsay ninka dhagaxin lagu dilaabay ahay marka hadduu ugagama sii horreeyey dadkii dee khayr alaasiya wey taanigii wuxuu leeyahay war may qisaas baa lagu yeelanayaa dee imaamka oofsashada lahaaye ninkani si aan dee dadku isugu dhaqaaqin imaamkaa markaa oofsashada lahaaye mar hadduu ka hororsaday dee nin mustaxaqiisii laga hororsaday oo kale ayuunboo la mid noqonaya oo muslimin falaa filasa في القاتل والله أعلم الرحيم waxaynu ku soo dhex jirnay arkaantii ay lahay qisaasku ka rugnigii saddexaad oo ah kii qaatilka ahaa ee wax dilayey ayuu halkan inooga gelayaa intuu kii maqtuulka ahaa iyo qatligii labadaba inooga soo hadlay wa fi lqaatili ka wax dilaya ee la qisaasaya waxaa la shardiyaa buluuqun iyo caqlun baa la shardiyaa walmadhabu madhabna waxa weeye wujuubuhu inuu qisaaskii ku waajibayo cala sakraani kii isa sakhraamiyey walow qaala hadduu yidhaahdo kuntu waxaan ahaa yowmaalqatli maalintii aan dilay sabiyan baan ahaa ow majnuunan ama waa waalla sidiqa waa loo rumayn biyamiinihi daartiisaa loogu rumayn in amkana sibaa haddii ay sabidnimadu suurtagal tahay oo cuhidaljumuunu waalidana la ogyahay waalidana la ogaa walow qaala hadduu idhaha ana sabiyun baanay falaa qisaasa qisaasi ma jirto walaa yuxallafu lana dhaarin maayo waxau sheekhu leeyahay waxaa la shardiyaa kan qaatilka ah ee la qisaasayo ka wax dilaya la qisaasayo takliif baa la shardiyay inuu mukallaf yahay mukallafowna waxa weeye inuu qaangaar yahay caqlina leeyahay sabi lama qisaaso majnuunan lama qisaasay haddii ay wax dilaan maxaa yeele rufica alqalamu can halaain saddex qalamkii waa laga kor yeelay waxaa ka mid ahaa sabigu inta uu ka qaangaadhayo iyo kawaalani inta uu ka miirsanayo waxay idhahdeen majnuunka marka aan la qisaasaynin waxa weeye marka junuunkiisu oo mubiq yahay ee waali aan marnaba miyirsi lahayn ay tahay laakiin haddii uu mutaqaic yahay oo masala marmar uu go-ayo maalina uu waaranayo maalina uu fayoobaanayo dee maalina uu fayoobaa haddii u wax dilay caaqilo kaloo nin caqlilo un baa laga xisaabinayaa aan waalayn haddii xilligii uu waalanayay uu wax dilana dee majnuunkaa waalan buu la mid noqonaya ean xillinaba miyirsanaynin waxaa kaloo sheekui walmadhabu wujuubuhu qisaasku waa inuu ku waajibayo cala sakraani kii sakraanka ahaayee isagu isa sakhraamiyey waa ku waajibayaa maxaa yeelay walow isaga lafdiisu caqligiisii ha tago oo mukallaf yaanu ahaanine dee waa takliidan iyo adkayn isaga lagu adkaynayo weeye bacdamaabo isagu caqligiisii iska suuliyey oo u cambiyey iyo weliba si aanay god halaq waddo halaq u noqoninoo dee ninkii doonay inuu nin dilaaba dee waxoogay inbuu iska soo laacaya marka haddii la yidhaahdo kaa isa sakhraamiyey la dili maayo loo qisaasi maayo waxau sheekhu idhi haddii uu yidhaahdo yowma alqatli maalintii aan wax dilay sabiyan baan aw majnuun ama waa waalaabuuri weligiina waa beeniyo wuxuu idhi waxba kama jiraan manaad waalayn manaad yarayn buu yidhi sudiqa kaa qaatilkee wax dilay unbaa loogu rumayn biyamiinihi isagu unbaa loodhan dhaaro walla walla maro bismillah unbaa loodhan inaad waalayn xilligaa iyo inaanad qaangaadhahayn dhaaruun baa loodhan laakiin waa goorma ina makanasibaa haddii ay sabinnimadu suurtagal tahay xilligu wax dilay hadday suurtagal tahay haddii isagoo dee lixdan jir oo oday boosaayo ah uu yidhaahdo isagoo bil ka hor wax dilay sabi baan xilligaan mabaan qaan gaadhin dee laga rumaysan maayo waa markay suurtagal tahay ayuunbaa laga rumaysanayaa la dhaarinayaa wa cuhida aljunuunu waalidana la ogaa haddii waalidana lagu ogaa ayuunbaa la odhan inaad maalintii aad wax dishay aada waalayd ku dhaaro maxaa yidhi asalku waa inay labadiiba baaqi yihiin mar haddii sabinimadiina ay suurtagal tahay waalina lagu ogaa inay baaqi yihiin baa asala haddaan see lagu ogeyn waali sabinimana aanay suurtogelaynin dee taa ayada laga rumaysan maayo haddii uuse kii wax dila yidhahdaa ana alaana sabiyun ana sabiyun ana alaan sabiyun buuhi hadda ayaan sabihay maba qaan gaadhin dee waana suurtagal ee mid aan suurtogelayn ma aha mid suurtogela weyno de waa inan yaroon gadh iyo waxba toona lahaynoo de inuu qaangaadhina waa dhici karta inaanu qaangaahinna waa dhici kartaa falaa qisaasa kaa qisaas laguma leh walaa yuxallaf lana dhaarin maayo inuu sabi yahayna lagu dhaarin maayo maxaa yeelay dee haddii lagu dhaariyo inaad sabi tahay sabinimadiisii baa sugmaysa sabinimadiisi markay sugtana dhaartiisii baa buraysaa marka dhaarintiisa waxaa ku sugan dhaartiisii oo la burinayo marka la dhaariyo inuu sabi yahay sabinimadiisi sugnaato dhaar la-aantiisi baa sugmayso inay dhaarta sabigu muctabar may haynin wayajibu waa waajibayaa walaa qisaasa calaa xarbiyin gaalka xarbiga la dhaha se qisaas laguma leh wayajibu cala almacsuumi kii la dhowray qisaaskii waa ku waajibayaa walmurtadi iyo murtadkii waxau sheekhu leeyahay qisaas iyo diyo toona laguma leh xarbi gaal aynu dagaalamayno xabaddu isugu keen jirto oo wax dilay intii aynu dagaalka ku wada jirnay qisaas iyo diyo toona laguma leh haddii masalan uu islaamo ama dee caqdi dimaa lala galo la qisaasi maayo magna la weydiin maayo maxaa yeelay rasuulka sala llahu alay sl iyo saxaabadiisii dee cidda soo islaamtaa ee la dagaalamayay lama qisaasi jirin waxshi oo xamse dilay ayaa soo islaamay oon la qisaasin midda labaad axkaamtana dee qofkani ismu laaziminin oo qof multazimu laxkaama ma aha waxaa kaluu sheekhu uhi wayajibu qisaaskii waa waajiba cala almacsuumi qofkii la dhowray qofkii dhowrsoonaa ee la dhowray ee lagu dhowray iimaan islaamay ama ammaan ee masalan dee nabadgelye ama caqdi dima ha haato ama heshiis kala ha haato ama soo magangelin kale haatee ammaan lagu dhowray ma islaamnimo ku dhowrsoonaa ama ammaan ku dhowrsoonaa kaa qisaastii isaga way ku waajibtaa xeerdi axkaamtii ayuu islaasimay walmurtadi cala lmurtadi kii ridoobay isagu diinta islaamka ka baxay kaana qisaaskii waa ku waajibaa hadduu dee cid dilo marka isagu walow yaanu macsuum ba ahaanin mid la dhowrayba aanu ahaanin haddana waxay leeyihiin dee waxoogaaba islaamnimadii baa weli wax kaga sii xidhan yihiin bacdibaaba uu ka baxay wa mukaafa'atu waxaa la shardiya isu dhigmid inuu kan qaatilka ay u dhigmo ka maqtuulka falaa yuqtalu muslimu bidimiyin loo dili maayo wayuqtalu dimiyun baa bimuslimin loo dili wabidimiyinna waa loo dili wain ikhtalafat habay iskhilaaftay millatuhuma milladooda habay iskhilaaftay walow aslama alqaatilu falow aslama alqaatilu hadduu kii wax dilay islaama lam yasqud ilqisaasu qisaaskii ma dhacayo waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo loo shardiyaa kan qaatilka ah ee wax dilaya mukaafa'a ayaa loo shardiyaa macnaha inuu la siman yahay kan qatiilka inuu la siman yahay ayaa la shardiyaa kanuu dilay waa inuu la siman yahay oo aanu ka wax dilayaa dheerayn islaamnimo iyo ammaan iyo xornimo midnaba waa inaanu dheerayn xilligaa jinaayada waa inay isu dhigmaan haddii aynu sidaa nidhi nin muslima hadduu dimi dilo loo dili maayo masalan dimi aynu gaalayn cashuurta ka qaadno ayuu dilay nin islaam loo dili maayo alaa laa yuqtalu muslimun bikaafirin loo dili maayo muslim gaal waana sidaa waa lagu ijmaacay sida ay soo naqliyeen ibnu cabdilbar alxaafid ibnu cabdilbar iyo ibnu mundir waxaa kaloo sheekhu yidhi wa yuqtalu dimiyun bihi bimuslimin hadduu dimigii aynu cashuurta ka qaadayn nin islaama dilo isaga dimiga waa la dilayaa oo dee kii maqtuulka ahaa kii qaatilka ahaa kii maqtuulkaabaa markaa sarreeya oo ka sharaf roon kii qaatilkaaba si markaa isaga waa la dilaya wa bidimiyin kii dimiga hadduu dimi kala dilo gaalka aynu cashuurtii qadin hadduu mid kale oo la mida dilo isna waa loo qisaas wain ikhtalaf millatuma milladooda iyo diintoodaba iskhilaafto yahuud iyo nasraani baa kala ahaadaane talawa islaama buu yihi haddaba hadduu islaamo dimigii dilay dimi la mid ah dimi ayaa wuxuu dilay mid kaleo dimiyo kuwa aynu cashuurta ka qaadinoo la mid ah dabeedna kii wax dilay baa islaamay lam yasqud ilqisaasu qisaasti ma dhacayo maxaa yeelay xilligii jinaayadan iyo waxyeelladani dhacday ayay isku mid ahaayeen xagga cuqubaadkana waxaa loo fiiriyaa un xilligaa waxyeelladu dhacday ee waxaad gadaal ka iman doona lama eego walow jaraxa hadduu dhaawaco dimiyun baa dimiyan dhaawacay wa aslama aljaarixu kii wax dhaawacay baa islaamay uma maata almajruuxu kii la dhaawacay baa dhintay fakadaa fil asaxi asax haddaan qabannana waa la mid wafi suuratayni labada suurana inamaa yaktasu limaamu imaamka ayaa qisaasi bialabi lwaarifi ayuu ku qisaasaya wuxuu sheekhu leeyahay gaal dimi oo kuwa aanu wax ka qaadna ah ayaa mid kaloo dimiya dilay ayaa dhaawacay baan leeyahay walow jaraxa dimiyun dimiy wuu dhaawacay gacan buu ka jaray maalan markay halkaa maraysay isagoo kii la dawaynayo ayuu aslamaljaarixu kii wax dhaawacay baa islaamay uma maata almajruuxu kii la dhaawacay baa dabeed wuxuu u dhintay siraayadii uu ninkii nabarkii u geysay siraayadiisiibuu u dhintay oobay xilligan uu dhintayna dimigii wax dhaawacay waa islaam oo wuu islaamay fakadaa sidaasoo kale weeyaanoo qisaaskii naftu ma dhacayo fil asax haddaan qabanno maxaa yeelay waxaa la leeyahay way isu dhigmayeen xilligii jaraaxadan saraayada keentay ay dhacday way isu dhigmayeen markaa xaaladaa hore ayuu baana la fiirinaya waa taynu nin wa fi suuratayn labada suuraba labada suura waa maxay waa markuu islaamo kii wax dilay ama kii wax dhaawacay waarifkiisii gaalka ahaa ma qisaasanayo wainamaa yaktasu lahu limaam imaamka ayaa u qisaasaya laakiin bialabi lwaarif waaridka dhaxlaya dalabkiisa ayuu ugu qisaasaya maxaa yeelay aan loogu sii daynaynin dee mar haddii kan maanta la qisaasaya uu islaamay dee si aan gaal loogu dirin wala yajcal lahu lilkaafiriina cala lmu'miniina sabiila waa inuu imaamku qisaasaa ila ninka waa islaama maanta ka soo guur xaggaas waladharu adhar waxa weeye qatlu murtadin in bidimiyin loo dilayo wa bimurtadin murtad kalena waa loo dili laa dimiyin bimurtadin loo dili maayo walaa yuqtalu xurun biman fiihi riqun loo dili maayo wa yuqtalu waa la dilay qinnun iyo wa mudabbarun iyo wa mukaatabun iyo wa umu waladin bacduhum barhkood baa bibacdin loo dili waxuu sheekhu leeyahay qowlka adharkaahi waxa weeye in murtad kaa ridoobay ee islaamnimada ka baxay hadduu dimi dilo waa loo dilayaa gaal inu cashuur ka qaadmo mid ee fallaagoobay dilay waa la dili dee murtadkaaba xaalad xun baa la leeyo muhadaru dam dhiiggiis hadur yahay oon wuxuu gowracay la cunayn oon laga guursan oon jizye lagu qirayn dimiguna dee waxaasoo dhan waa u sugan yihiin waxaa kaloo adhara qatlu murtadin bimurtadin hadduu mid ridoobay mid kaloo ridoobay wada socdeen kula ciidho waa loo dili oo waa laysu qisaasiyo dee waa siman yihin laa dhimiyin bimurtadin laakiin dhimmi gaalka inu cashuurta ka qaadnay hadduu murtad dilo dee loo dili maayo dhimiga ayaa sarreeya waxaanu odha qaatilku waa inaan u sarraynin dhimiga ayaa sarreeyo murtadka ayaa liitaa markaa loo dili maayo waxaa kaloo sheekhu ui walaa yuqtalu xurun biman fiihi riqun mid xore loo dili maayo miday addoonnimo ku sugantay walow haba yaraatee alxuru bilxuri waalcabdu bilcabd laa yuqaadu xurun bicabdin ayaa xadiis bayhaqi leeyana ahaa waxaa kaloo sheekhu yidhi haddaba addoommadii waa la isu dilaya barhkoodba barhka markaa qinni haddaad maqasho waa addoonka isagu badhaxa tiran in wax kala lahayn mudabbarna waa ka uu yidhi markaa ninto xor baa tahy mukaatabna waa ka uu yidhi intaa haddaad keento xor baa tahay umuwaladana waa addoontu ilmaha ka dhashaday bacduhum barhkood baa bibacdin barhka kale loo dilaya oo wa isla addoomoonayuu hadduu mukaatab umuwalado dilo hadduu qinni mudabbar dilo waa la isu dili weeye oo way siman yihiin walow qatala cabdun baa cabdan dilay uma cataqa alqaatilu ayaa xoroobay aw cataqa bayna aljurxi bacda aljurxi aw cataqa bayna aljurxi waalmowti dhaawaca iyo dhimashada dhexdoodii ayuu xoroobay faka xuduudi lislaami islaamnimadii oo soo daridaa ayuunbay la mid tahay masaladan waxau sheekhu leeyahay hadduu dilo addoon baa addoon dilay markay halkaa maraysay ayaa kii wax dilay la xoreeyey ama addoon baa addoon dhaawacay intii uu dhaawacay ayuu xoroobay kii wax dhaawacay kadib buu kii la dhaawacay dhintay bilaljurxi walmawtid waa caynkaa faka xuduudi lislaami islaamnimadii oo usoo darrida ayay ka dhigan tahay nin dimi oo wax dilay ama dhaawacay dimi dee islaam intuu wax dilay islaam dimi kala dilay oo islaamay ama dimi intuu wax dhaawacay islaamay dabeetana dimigii jaraaxadii u dhintay dee waa taynu hadda uun dul taagnayn oo qisaaskii inaanay dhacaynina halkana qisaaskii ma dhacayo weeye markaa maxaa yeele xilligaa ay jaraaxadu iyo waxyeeladu dhacday dee isku mid bayna laba addoon bay ahaayeen jinaayadana waa taynu nidhi xaaladda horun baa la fiirinaya wamanka bacduu barhkii xurun uu yahay low qatala milahu hadduu dilo laa qisaasa qisaas laguma laha wa qiila waxaa la yidhi lam tazid xuriyatu lqaatili haddaanay korrin wajiba waa waajibaya walaa qisaasa bayna cabdin muslimin iyo waxurin dhimiyin wuxuu sheekhu leeyahay addoonka barhkii xor yahay hadduu mid la mida dilo mubacad baa la yidhi addoonkaa masalan mid nis xor yahay ayaa mid kaloo nisxor yahay kula dhaqaaqay markaa hadtaas laa qisaasa ayaga laysu qisaasi maayo kuwaa oo dee waan laysqaabilin karaynin qiil baa wuxuu leeyahay may lam tazid xurriyatu lqaatili war bal aan eegno oo haddii aan ka wax dilay xorriyaddiisu badnayn oo masalan kaas hadday ka qaatilkaa nis ay isku mid nis iyo nis ay isla yihiin wajaba qisaaskii waa waajibaya oo masalan dee ka maqtuulka ayaaba dee xorriyaddiisu ay badan tahay waxaa kaloo halkan sheekhu inooga hadlayaa haddii ay qof fadiila ku sugan tahay isla markaa nuqsaanina ku sugan tahay mid kaloo noocaasa laisma qaabilinayo mar haddaynu saa nidhi laa qisaasa bayna cabdi muslimin wa xorrin dimiyin xaggan nuqsaantu waa addoonnimada fadiiladan waa islaamnimada xagga kalena fadiiladu waa xornimada nuqsaantuna waa diminimada marka addoon muslima iyo nin xoroo dimiya laysu qisaasi maxaa yeelay muslimka dee dimi looma dila xorkana addoon loo dili mayno marka fadiilada mid kastana naqsigiisa lagu kabi maayo walaa biqatli waladin ilmihiisii dilidiisana qisaasma haynin wain safala haba hooseeye walaa lahu waladkii qisaasi waalidkiisi uguma sugnaanin wayuqtalu waa loo dili biwaalidayhi biwaalidihi waalidadiisa waa loo dili ee walow tadaacayaa hadday sheegtaan majhuulan ilma laga jaahil yahay faqatalu axaduma midkood baa dila fain alxaqahu lqaa'ifu hadduu bil akhirika kala heshay iqtasa wuu qisaasa wa ilaa haddii kale fala ma qisaasanayo waau sheekhu leeyahay qisaasi ma jiraysa biqatli waladin haddii uu qofku ilmihiisa dilo loo qisaasi maayo wayse fala haba hooseeye ilmahaasi oo ilmihiisa ilmihiisa ilmihiisiba haadeen maxaa yeelay xadiid xaakim iyo bayhaqi ay warinayeen ay tasxiixiyeenna laa yuqaadu lilibni min abiihi loo qoorgoyn maayo aabbaha inankiisa daraaddii loo qoorgeyn maayo xurmadiisa ayaa ka weyn midda labaad waxaa la leeyahay waalidku wuxuu ahaa sababtii uu ilmahani ifka ku yimi markaa ilmihii noqon maayo sababtii waalidku uu ifka kaga tegi laha isna marka culimmada qaarkood ayaa iyagu waxay dhaha hadduu jiifiyo oo dabeedna uu gowraco maalig oo imaam maalig oo kale wuxuu leeyahay dee taas neef adhi oo kale uu ka dhigtayoo waa loo qisaasi ayada ee waa siyaalo kaloon dee hadday gacantu kaga yar dhacdo hadduu neef adhiga ka dhigto isagu wuxuu leeyahay waa la qisaasaya dee magtii un baa laga qaadaya oonu dhexalkeedana waxba ku yeelanaynin ka dilaan dadkii kaloun baa dhexlaya walaa lahu walaa qisaasa lahu qisaasi waladka u sugmi mayso waalidkii ugu sugmi mayso macnaha masalada dambana maxay ka dhigan tahay masalan haddii uu odaygu dilo islaantiisii xaaskiisii buu dilay islaantaasina ilmay u lahayd yaa yeelanaya dee qisaaskeedii yaa yeelanaya dee inankeedaa yeelanaya yaa la qisaasaya horta odaygan dee qaatilkaa islaanta dilay qisaasteedina yaa yeelan inankaa yee ayaa yeelanaya markaa qisaastaasina u sugmi mayso qisaastaasina ugu sugmi mayso wayuqtalu waa la dilayaa biwaalidihi waalidadiisa hadduu isagu dilo waa la dili waalidadiisa mid ka mida hadduu dilo waa loo dili oo isaga waalidkii dila isaga waa la dilaya laakiin waalidkaan la dilayni hadduu dilo waxau sheeku leeyahay walow tadaacayaa majhuulan waxay laba nin baa sheegtay ilmo majhuulahoo laga jaahiliye nasabkiisa ay anaa dhal iyo anaa dhalay ar maxaabaynu isugu haysanaa bui faqatalo axaduma midkood baa unuun kaga jaray intaan xaaladiisiiba caddaanin horta hadda la qisaasi maayo midkoodna kaa horta la qisaasi maayo dilay waayo mid ahaantood baa aabbihii ah kan wax dilay ahaana war looma hayo amarkii dee isdhex gala waxaa loo bandhigay ninkaa qaa'ifka ahee bal dadka sumadahooda iyo arrimahooda kala yaqaana ayaa loo bandhigayaa iminka dee atibada iyo dhakhaatiirtu dee adhiigooda iyo waxyaalo fara badan baa la qaadaya waa laysu egaya waa la soo saaraya si saalaa loo soo saaraya wain alxaqahu lqaa'ifu ninkaa loo bandhigay ee qaa'ifkii hadduu haleeshiyo bil akhari kii dilay mooye kii kale ayuu haleeshiyey wuxu uhi kanaa dhalay iqtasa wuu qisaastan markaa kale ila ilmihiisiibuu ka dilay markaa isagunbaa qisaasanaya wa ilaa haddii kaloonu midkoodna haleeshiinin falaa yaqtasa hortu kan kale dee ma qisaasanayo kii wax dilay waayo dee aabanimadiisi ma sugnaan hadduuse mid kale heshiyo kaa kale dee ka wax dilay wuu qisaasanaya walow qatala hadduu dilo axadu akhaweyni laba walaala ayaa midkood alaba odhaygii dilay walaakharuna alummu hooyadii buu dilay macan waa isku mar falikullin mid la arkaa qisaasun baa u sugnaaday wayuqadamu waxaa la horu marina biqurcatin ee fain ikhtasa bihaa qurcadii hadduu ku qisaasta ow ama mubaadiran isagoo degdegay faliwaarihi lmuqtasi minhu ka la qisaastay kii dhexlayay waxaa u sugnaaday qatlulmuqtasi kaa qisaastay inuu dilo waa goorma in lam nuwarid haddaynan dhaxal siinin qaatilan bixaqin mid wax ku dilay wakadaa in qatalaa murataban hadday dilaanna waa la mid walaa zawjiyata xasniban aanay udhaxaynin wailaa haddii kale facalo haani faqad ka labaadun baa la qisaasaya culimadu niman maskaxdoodu aada u shaqaynaysay ahaayeenoo wax walba waa qadaray taa nucleerka lagu sameeyin bay ayagu kutubtaa ula dhaqaaqeen dabeetana waxay ka soo saareen wax cajaa'ibah oo cilladeeda iyo arrimadeesi aad u fahamta ay adag tahay wuxuu sheekhu yidhi laba walaala oo xaa'isiinahun cid kala jirin ayaa mid wuxuu ku quusu dilay alaba walaakharuna alum ya midba mid buu kaga qaaday nafdina waxay labadoodiiba ka wada baxday macan mar bay nafti ka wada baxday ama labadaa odayga iyo islaantaasi ha isqabaan ama yaana isqabin falikullin labadaa walaal mid waliba wuxuu leeyahay qisaasun buu ka kale ku leeyahay mid waliba ka kale qisaastiisa ayuu leeyahay maxaa yeelay markuu midaabaha dilo qisaastiisa yaa yeelanaya dee kii kale markuu kan kalena laba eeg mar bay wada baxeen mid kan kan odayga dilay odaygii waxba ka dhaxli maya qisaasta yaa yeelanaya ka kale ka kale islaanta dilay islaanta qisaasteedana yaa yeelanaya ka kale mid waliba kuu dilay mooye ka kale u qisaastiisa yeelanaya markaa mid waliba ka kale ayuu leeyahay inuu qisaasto waxa haddaba isweydiin leh keebaa la horraysiin ayaa iyana isweydiin leh wayuqadamu biqurca waa loo qori ridi kay qurcadu u soo baxdo ayaa qoorta ku dhufanaya kiisa oo kii kalena yaa dil dabe dabe wuxuu sheekhu yidhi fain iqtasa bihaa bilqurca qorituurkii u soo baxay buu ku qisaastay ow mubaadiran ama isagoo degdegoon qorituurba sugin ayuunbuu kaga dhowsiiyey faliwaarihi lmuqtasi minhu kaa la qisaastay ee isaga la dilay kii dhexlayay wuxuu leeyahay qatlulmukhtasi kan qisaastay ee ama qurcada ku qisaastay ama degdega ku qisaastay inuu dilaa buu leeyahay inuu dilo ayuu leeyahay waase goorma ilam nuwarid haddaynaan dhaxal siinin qaatilan bixaqin xaq midku wax ku dilay kitaabulfaraa'id baanaynu ku soo marnay ninka qaatilka ee wax dilaa maqtuulka uu dilay waxba kama dhaxlo khilaaf baa ku jiray markaa markaa qowlka asaxaa haddaynu ku soconno ee odhanaya ninkaa xaqa xaq ahaan wax ku dilo culamada qaar ba waxay leeyiin war maya hadduu kibir u dilo ayuun baanu dhexlayne hadduu xaqnimo ku dilo wuu dhaxlayaa markaa marka uu kan wax qisaastay ee wax dilay la qisaasaye ka la qisaasay waaridkiisu uu kii waxa qisaasay dilayo waa marka aynaan dhaxal siinin mid xaq wax ku dilay way haddaynu dhaxal siino ka warran mid waarito mid qaatiloo bixaqin ku dilay haddaynu dhaxal siino ka warran waxaa loo eegayaa bal kan inuu cid xijaabaysa uu ka tegay iyo in kale haddii masalan kaa la qisaasay uu inan leeyahay kaa la hor qisaasay hadduu inan leeyahay de waa waa la qisaasayaa kan waayo inankanaa xijaabaya waxba ka dhaxli maayo haddii laakiin aynu dhaxal siino cid xijaabtaana aana jirin qisaastii way ka dhacaysaa waayo dee qisaastii nafdiisa lagu lahaabuu ka dhaxlay kan kan uu dilay buu dhaxlayaa waxyaalaha laga dhaxlayana waxaa ka mid a qisaastii isaga oo qisaasan lahaa dee mar hadduu qisaastiisii wada dhaxlay ama barhkeed dhaxlayna way ka dhacaysaa markaa markaasaa wuxuu leeyahay faliwaarihi lmuqtasi minhu ka la qisaasay kiisii dhexlayay waxa u sugnaaday qatlul mukhtasi kaa qisasay inuu dilo waa goorma in lam nuwarid qaatilan bixaqin waa haddaynaan dhaxal siinin mid xaq wax ku dilay oo qowlka asaxa ah haddaynu dhaxal siina mid xaq wax ku dilay oo kee ah dee ka qisaastay xaq buu ku dilay ninkanuu ku qisaastay haddaynu dhaa wuu dhaxlayaa cid xijaabtaana aanay jirina isagu inuu yahay kaa uu dilay buu dhaxlayaa dhaxalkiisana waxaa ka mid a qisaastii uu ku lahaa dabeedna way ka dhacaysaa waayo taasi waxay ahayd macam taayeex ow murataban wakadaa in qatalaa murataban haddii ay u dilaan si muratab ah si muratab ah oo kala dambaysa walaa zawjiya wax isqabidina aanay u dhaxaynin wax isqabidina aanay u dhaxaynin mid waliba ka kale qisaas buu ku yeelanaya waayo dee markuu masalan mid aabbaha dilo dee qisaastiisii waxa yeelanaya ka kale kaa kale markuu hooyada dilana kii kalea qisaastiisii yeelanaya ilaa iyaga waxba iska dhaxli maayaane markaa hore ay zawjiyadu ama udhaxaysa mar hadday macan wada tahayna dee la eegi maayo isma dhaxlayaan la aabbihii iyo hooyada wa ilaa buu yidhi haddaba waa maxay zawjiye ayaa jirto way isqabeen dilkiina muratab buu u dhacay uu kala dembeeyey فعلى الثاني فقد فالقصاص على القاتل الثاني فقد كلبات اي وحدلي ايما قصاصتي لو يلانيا مثلا waa wax iska fudud mid baa odaygii dilay kadib uu kii kalana islaantii dilay markaad odayga joogta qisaastiisa yaa mutay waxa mutay walaalkiisan kale iyo hooyadii odaygii islaantii way islaantiina way ka dambeysay odayga qisaastiisii waxa yeelatay walaalka iyo islaamta yeelatay markay halkaa maraysay ayuu kii kale islaantii dilay ka kale yaa yeeshay markaa islaamta dhexalkeedii yaa yeeshay ilan kan dilay yeelan maayo kii horaa yeeshay markaa waxyaaluhu ka dhaxlaya maxaa ka mid a dee qisaastii ay aabbaha iyana kala ku lahayd ee isaga ay qisaasan lahayd buu ka dhaxlay markaa way ka dhacaysaa